kulan ballaaran oo isugu yimaadeen wasiiro xildhibaano maamulka gobolka gadooga degmada doolow iyo dhammaan iskuduwayaasha heer gobol iyo heer degmo ee ka kala socday wasaaradaha dowladda jubbaland ayaa ka qabsoomay degmada doolow ee gobolka gadoo shirkan ayaa daarnaa isbarasho isxog waraysi shaqooyinkii socday caqabadaha taagan iyo in la helo wada shaqayn rasmi ah guud ahaan xafiisyada gobolka si loo helo adeeg bulsho oo hufan maxamed xuseen isaaq alqaadi gudoomiyaha gobolka gadoo oo shirka kadib la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda uu leeyahay shirkan iyo waxyaabihii looga hadlay golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo maamulka degmada iyo suduwayaasha heer gobol iyo heer degmo asalaamullaahi calaykum maanta sharaf iyo karaamay noo tahay in shirkan aan isugu imaanno suduwayaasha heer gobol heer degmo aan uga dhegaysanaynay shaqooyinkii ay deegaanka u hayeen iyo wada shaqaynta iyo isku xirka nidaamka dawliga ah maadaama shaqooyin aad u adag ayna hortaagan yihiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in shaqo rasmi ah oo deegaankan lagu hormariyo iyo wada shaqaynta maamulada degmooyinka iyo heer gobol intaba iyo isuduwayaasha wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland inaan halkan ku qabanno aad iyo aad bay farxad inoogu tahay waa u mahad celinayaa warbixinta guud ee ay naga siiyeen deegaanada gobolka ay ka hayeen oo halkan ay noogu faahfaahiyeen xaqiiqadii waxaan u malaynayaa waa shirkii ugu horeeya noocan oo kale ah wasaaradaha kala duwan ee la qabto waxayna tilmaamaysaa in aan rajaynayno inaan ka dhaqaaqno meeshaan hadda la joogo meel kasi fiican si aan u tegi lahayn inaan insha allahu tacaala ka shaqayno guud ahaan dadka gobolkan ma aragtay caafimaad la'aan iyo dhibaato soo wajahday uu dhintay diyaarad la'aan u dhintay waxaa lagu qiyaasaya ilaa laba boqoloo qof inay gaarayaan marka insha allahu tacaala taasna waxaan rajaynaynaa inaan ka bixi doonno oo dadka gobolkan ay isku tashan doonaan oo ay noqon doonaan dad aayahooda iyo wax rasmiga ah oo ayagu ay leeyihiin ka tashto waxaan u soo jeedinaya reegado in aan isku tashanno annaga oo dhan walbaba annaga aan isku tashanno gobolkannaga sidii aan u dhisan lahayn waddooyinkiisa iyo ma aragtay nidaamkiisa iyo amnigiisa intaba aan u hagaagsan lahayn inaan insha allahu tacaala ku dadaalno waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada oo shirkan dhicitaankiisa iyo agaasinkiisa insha allahu tacaala inoo suurageliyey iyo mas-uuliyiinta aan kor ku soo xusayba nagala soo qaybgalay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan si gaar ah aan mahad ballaaran aan rabaa inaan u soo jeediyo isuduwaha wasaaradda qorshaynta gobolka oo isku xirka iyo isumaatanka soo qaban qaabiyey insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa kulankan kulanka ku xigo kulan halkan ka ballaaran oo ka weyn oo aan ka doodno sidii gobolkan aan horumar u gaarsiin lahayn ayaan rajaynaynaa inaan gaarin haddii ilaahay idmo aad iyo aad u mahadsantihiin